iyadoo aan ogsoonnahay in dagaalka socda ee u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo al-shabaab laga yaabo inuu dhaliyey walaac joogto ah oo la xidhiidha isticmaalka baraha bulshada oo loo isticmaali karo dacaayado waxaan haddana ka walaacsannahay tallaabooyinka cusub ee ku jira wareegtadii dowladdu soo saartay sabtidii oo aan lagala tashan haba yaraatee daneeyayaasha iyo saamileyda warbaahinta soomaaliyeed waxaanan ka walacsannahay inay suuragal tahay in si aan macquul ahayn loo xadidi doono xorriyadda saxaafadda ee sharciga ah ee dalkan marka ugu horraysa wareegtada dowladdu oo ay ku jireen erayo maldahan oo aan qeexnayn waxaa laga yaabaa inay dhaliso xanibaad la xanibo awooddii ay saxafiyiintu u lahaayeen inay si xor ah u tebiyaan howlgallada socdo ee ka dhanka ah al-shabaab waxaa kale oo laga yaabaa in dadweynaha soomaaliyeed laga xadido helitaanka macluumaadka la xidhiidha howlgallada amni ee jira sida uu dhigayo sharciga caalamiga oo meeshan aan idinkugu sheegayo xaqa helista xogta iyo xaqa hadalka waxaa lagu soo rogi karaa xadidaad keliya haddii la helo shuruudo dhowr ah kow waa in shuruuddaasi ay tahay mid sharci ku fadhiso sharciguna waa inuu yahay mid marka horeba loo dejiyey hannaan cadaalad ah oo u oggolaanaya in dadku ay u dhaqmaan ama ay ugu dhaqmaan si macquul ah oo ay awoodi karaan labo xayiraad waxay imaan kartaa mid sharcigu oggol yahay waa inay tahay marka horeba inay isu dheelitiran tahay lagama maarmaanna ay tahay saddex haddii ujeeddadu tahay ilaalinta danaha guud ee cayiman sida amniga qaranka caafimaadka dadweynaha iyo anshaxa ama sumcad cid lagu ilaalinayo waa inay jirtaa habraacyo ka ilaalinaya xadgudubka xayiraadahaas oo ay ku jiraan in la helo habraac looga dacwoon karo oo hay-ad madax bannaani ay fulinayso oo leh nooc dib u eegis garsoor taas oo aanay ku jirin go'aankii wasaaraddu ay soo saartay haddaba xayiraad kasta oo aan soo marin qodobadan waxay jebinaysaa xorriyatul qowlka xitaa haddii aysan wax ciqaaba ka dhalanayn waxaan sidaas darteed annagoo dhammaan cuskanaynaa qodobadaas sharciga ah ee dastuurka iyo qawaaniinta caalamiga ah ku baaqaynaa arrimaha soo socda wasaaradda warfaafinta waa inay dib u eegis ku samayso awaamiirta ay soo saartay sabtida islamarkaana ay xaqiijiso in aan la xadidin marnaba xuquuqda saxafiyiinta iyo xorriyadda saxaafadda ee sharcigu yahay ay sharcigu oggol yahay waxaa ugu baaqaynaa xukuumadda inay xaqiijiso in la ixtiraamo la ilaaliyo lana horumariyo xorriyadda hadalka xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda suxufiyiinta soomaaliyeed dowladdu waa inay ka feejignaataa inay dembi ka dhigto ama u aragto saxaafadda iyo ku shaqaysigeeda iyo amniga saxufiyiinta oo aan ciyaar geli karin taas beddelkeeda waxaan ku dhiirigelinaynaa dowladdu inay dib u eegto oo wax ka bedto sharciga saxaafadda sharcigaas waxaa ku jira qodobo badan oo ka hor imaanaya xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda ay leeyihin suxufiyiinta waxaan annagu dhinaceenna ballan qaadaynaa in ka qaybgalka dib u eegista sharciga saxaafadda aan ku darna talooyin si loo saxo laakiin marnaba ma yeelayno in sharciga saxaafadda mamarsiyo in looga dhigto in qawaaniin iyo qodobo qof intuu iska qorqortay uu soo saaro keligiis kuna dhawaaqo noogana dhigo dikreete ama sharci waddanka ka shaqeeya taas marnaba ma yeelayno waxaana ka digaynaa amniga suxufiyiinta oo awalba khatar ku jiray in mar kale khatar la geliyo yaan lagu ciyaarin haddaad adigu baawur buleed buruuf wadatid haddaad ciidan wadatid saxafiyiintan ma haystaan intaasba ma haystaan amnigeenna iyo amniga suxufiyiinta khatar ha gelinin waa mahadsantiin bismillahi raxmaan raxiim maanta annagoo wakiilka ururada s n j ku wada jira ee kala ah simha soma fesoj iyo s j s waxaan halkan u taagannahay inaan ka hadalno amarkii ka soo baxay wasaaradda dowladda ka soo baxay ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta uu ku dhawaaqay ee ahaa in la joojinayo amaba dembi ay tahay faafin kasta oo taageeraysa al-shabaab ay dhaheen marka annagu waxaan ka shaqaynaa xuquuqda wariyaasha ma rabno in wariyaasha ay noqdaan qaar meelaha lagu bacsada hadhowda dowladda ay bacsato waxaa waaye hadhowdii wax la wada leeyahay haddii laga wada hadli waayey si gaara maarata wariyaashii loo beegsaday amarkaas lagu beegsaday waxaan u aragnaa marka inaan ka hadalno taasaa noo caddaatay marka arrimahaasi waa arrimo maaratay oo ahayn in muxuu aha xaq loogu leeyahay in wariyaasha maaratay amar saasoo kalea lagu soo rogo wariyaasha muwaadiniin waaye iyagaa yaqaana wixii xun iyo wixii sanba iyagaa yaqaana marka horena waa uga hadli jireen marmarsiyana hadda uma noqonayo maaratay in muxuu ahaa cidaa lala dagaala maaratay muxuu ahaa eh, ha ka joogsadaan waxaas marka waxaan leenahay wasaaradda iyo dowladda kulli waa ku fududaadeen arrintaasi wax la wada leeyahayd sidee maanta wixii ka dambeeya loo shaqayn karaa ee wariyaasha war u raadin karaa ma dhacayso inay war raadiyaan cabsi baa ilaa shalay iyo daraad iyo jirtay oo aan war ka dooni karin sidaa daraadeed marka waxaa waaye arrintaasi waxay ku tahay eh, foolxumay ku tahay dowladda laftigeedii wariyaasheeda hadday maanta warka ka aamusaan macluumaad ay waayaan maxay dadka siinayaan macluumaadka dastuurka ay soo xigteen haddaan la sii xiganno waxaa waaye macluumaadka inaan helno waaye oo wariyaal haddaan nahay macluumaadka dowladda laga helo meel walba laga helo hal la aamusay marka noqonaysaa intaasaan ku gaabinaya cabdalla igaga dambeeyo